galab wanaagsan mar kale wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay agagaarka suuqbacaa degmada yaaqshid qaraxaasi ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa ila waradyo aanu helnay dhinaca amniga ayaa waxa ay sheegayaan in booliisku ay ka shakiyeen in baabuurkan uu u socday bartilmaameed kale oo aan ahayn halka uu ku qarxay khasaaraha ka dhashay qaraxan ayaan weli kala caddayn dhowaan ayaa qaraxan waxaa laga maqlay meelo fog oo suuqaasi dhawaaqa qaraxaasi ayaa waxaa laga maqlay meelo fog oo suuqa qaraxa uu ka dhacay ka yaro fog haddaba afhayeenka gobolka banaadir ee amniga cabdifataax cumar xalane ayaa caashi ibraahim aadan uga warramay qaraxaasi
caasho ayaad ad u mahadsan tahay qaraxan wuxuu ahaa horta qarax gaari saarufah lagu soo xiray buu ahaa ciidanka nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ee nisa ee markaas uu hogaaminayeyba howlgalka jananka ciidanka xukuma ee jenaraal gafow ayaa ka war heleen ninkii gaariga qarxay watayna gacantay ka qabteen oo waa la qabtay isagii baa lagu raadiyo la yidhi gaarigii aad qaraxa kusoo xirtay xageed dhigtay kadibna meeshii uu gaariga dhigay buu geeyey ciidankii nabad sugidda isweer baa laga qabtay waa la hareeriyey dhammaantied ayagoo gaariga gacanta lagu hayo oo meeshuu yaallo loo jeedo oo ciidankuna ka fog yihiin ayuunbau gaarigii keligii iska qarxay afar qof ayaa ku dhaawacantay markii hore inkastoo maamo oo daris ahayd markii isbitaalka la geeyey ay ku dhimatay marka caasha khasaaraha guud ee qaraxu geystay waa saddex qof oo dhaawaca iyo hal qof oo dhintay weeyaan waxaad ii sheegtaa markaa xalale sidee ku suuro gashay in gaarigan walxaha qarxa ay saaran yihiin iyo ninkii aada sheegtay in qaraxan uu fulin lahaa in labadaba laba siyaabood loo kala helo sidee ku suura gasha mar haddaad marka la sharaxdo
gaariga waxaa la dhigay meel masaajid hortiisa masaajid sheekh cilmi la yidhaahdo ee ku yaala suqbacaad ku dhex yaala ayaa horta laga dhigay dabcan dee shabaabka iyo ugusku ma lahan ujeedo ma lahan hadafku inay wax dilaan weeyaan waxay uga dan lahaayeen masaakiintaas culummada ah ee masaajidka ku dukanaysa inay dilaan baa hadafkoodu ahaa ninkan ay ciidanku baacsadeen ee soo qabteen na waxa weeye waa ninkii gaariga inuu meesha dhiga ee ka taga lagu talagalay weeyaan isagii baa lasoo qabtay isagii baa sheegay anigu bara waan ka imid buu yidhi oon ka imid ujeedo iyo wax ka jeeda ah oo lahay qaraxu haba yaraatay ma jirto sidaasaa gaariga meesha loo dhigay ninkana ciidanka markay shacabku la wadaageen oo ninkun gaariga meesha dhigay ka tegay ay ciidanku eryadeen way soo qabteen
xalane magaalada muqdisho qaraxyada waxay ka noqdeen sidii nolol maalmeedkii caadiga ahaa oo kale bay ka noqotay maamulka gobolka banaadir iyo dadka muqdisho degan iyo dowladdii xal ma u laayihiin ay weli ku ogaadaan qaraxyadan iyo meeshaay ka imaanayaan iyo in laga hortago qaraxyadani abaabulkooda oo muqdisho laga dhigo magaalo nabada waa mahadsan tahay waa su-aal aad iyo aada u qiimo badan oo in la isweydiiyo u baahan muqdishoy maxaa lagu qarxiyaa muqdishoy maxaa ugusto adiga keliya kugu herartaa waa su-aal horta caasha in la isweydiiya u baahan laakiin an waxaan aaminsanahay waxa weeye inta aynu fashilinayno oo habeen iyo maalin miina kusoo xirayaan oo ay u taagan yihiin inay habeen iyo maalin qarxiyaan oo aan ka hortegayno oon ayagiiyo miina ku xiran tahay qabanayno oo ayagiiyo dhahaya war miinaa nagu xirana kaalaya naga fura aynu qabanayno oo gawaaridii ay kusoo xirayaan oo ay muwaadiniin soomaaliyeed oo gaari meel dhigatay baha lagu dejinayaan intaan fashilinaa ka badan inta dhacaysa waa sax way dhacayaan oo qaraxyadu maqsuud ku badan yihiin laakiin inta la qabto ee la fashilinaadana way badan yihiin laakiin waxaan rabnaa in la isweydiiyo oo waxay xamar isweydiiyaan war adinka keliya maxaa laydin gumaadayaa maxaa xamar loo qarxinayaa maxaa hoteeladooda loo burburinayaa maxaa mas-uuliyiintooda loo dilayaa maxaa shacabkooda ku dukanaya baydka ilaahay loo gumaadaya waa inay reer xamar isweydiiyaan ay u baahan tahay ayagoo ay ka jawaabaan su-aashaas waayo waxa xamar ay qabto maaha waxay soomaaliya inteeda kale qabta maaha haddii guri qurxoon la arko waa la duminaya haddii meel wanaagsan la arko waa la duminaya indhaha laga ridaya caasimada marka cadowku maamulkiinu maamulkiinu ma isweydiiseen su-aalahaasaad shacabka u dirayso xalane hahay waa isweydiinay waana ka jawaabayna insha allah haddii ilahay idmo habeen iyo maalin baanu u taaganahay ma hoyano mana harsanno waxaanan u taagannahay inaan uun maalin laga waayo ugus magaaladan laga waayo oo aysan qarax dambe iyo dhibaato dambe geysan ilaahay adowduna cadowguna wuu dhammaanayaa xaaqin weeye cadowgu shacabkuna waa dhulkii dhulkaana soo haraya ilaahay hadba u idmo ciidankuna habeen iyo maalin bay ku raad joogaan say shalay ahayd maanta ma aha say maanta tahana berri ma ahaanayso caasha waana laga guulaysan doonaa cadowga hadilahaysa